بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم الخامس عقد النكاح waxaan soo wadnay almuxaramaatu bilixraam qofkii xarmaday xajka qofkii muxrimka ahaa waxyaabihii aan loo ogolayn ee xaraamta ka ahaa toddoba shay ayaan loo ogolayn ba la yidhi qofku markii uu muxrim noqdo toddobadaas waxaa ugu horreeyey dharkii inuu qaato maradii la tolay ee caadiga ahayd oo godnayd waxaa ku xigtay inuu qofkaasi subkado oo saliiddii iyo wax lamida uu isticmaalo saddexaad waxaa ahayd inuu isudgiyo diibkii uu isticmaalo afraad waxaa ahayd jimaac inuu sameeyo iyo waxyaabihii ka horreeyey midii shanaad ayaan maraynay alkhaamisu kii shanaad oo ka mid a waxyaabihii xaraamta ka ahaa qofka muxrimkaa caqdu nikaaxi nikaax la guntidii weeyaan fayaxrumu waxaa xaraam ah nikaaxulmuxrimi kii xarmaday nikaaxiisii ayaa xaraam ah walaa yancaqidu mana guntamaya nikaaxaasi linafsihi qofka muxrimkaa nafsadiisa u guntami mayo walaa ligayrihi asaga kayrkiina ugu guntami mayo laa bilwakaalati wakaalo ugu guntami mayo kayrkii walaa bilwilaayati wilaayana ugu guntami mayo walow kaanad haba ahaato wilaayadaasi caamatan mid guudba ha ahaatee kan shanaad ee xaraamta ka ah qofka muxrimka ee xajka xarmada iyo cumrada waxaa weeye nikaax qofkaasi inuu gunto xaraam weeye mana ansaxayso nikaaxaasina mana guntamayo inuu ama nafsadiisii waxu nikaaxsado qofkaasi ama uu qof kale waxu nikaaxiyo oo gabadhiisii iyo wax lamida uu nikaaxiyo ama wilaayo uu leeyahay asagu sida gabadhiisii iyo uu wax ku ni uu u nikaaxiyo walow wilaayadaasi mid caamaba ha noqoto waa qaadigii rada qaadiga ka ahaa amase maahane waaba suldaankii guud oo wilaayada caamkaaba iska lahaa sid kastaba ha ahaatee naftiisana uma nikaaxsan karo qof kalena kuma nikaaxin karo oo nikaax uma soo aqbali karo wakaalo iyo wilaayo midnaba qof kale nikaax ugama soo aqbali karo weeyaan isaguna nafsadiisa uma nikaaxsan karo nikaaxaasina ma ansaxayo maba guntamayaba alkhaamisu kan shanaadi caqdunikaaxi nikaaxi oo la gunto weeyi fayaxrumu waxaa xaraam noqonaya nikaaxulmuxrimi midkii xarmaday nikaaxiisii ayaa xaraam noqonaya walaa yancaqidu mana guntamaya nikaaxaasi linafsihi muxrimka nafsadiisa u guntami mayo walaa ligayrihi muxrimka kayrkiina u guntami mayo laa bilwilaayati wilaayo ugu guntami mayo laa bilwakaalati dheh wakaalo iyo wakiilnimo ugu guntami mayo oo qof kale inuu inta wakiisho qofkaan xarmaday uu yidhaahdo nikaaxii aqbal ma ugu guntamayo walaa bilwilaayati wilaayana ugu guntami mayo asagu uu wilaayadeeda leeyahay walow kaanat wilaayadaasi haba ahaato caamatan mid guudba ha ahaatee nikaaxaasi ma ansaxayo mana guntamayo weeyaan waxaa xaraam ka ah marka qofkii muxrimka ahaa inuu nikaax sameeyo asaadisu midkii lixaad oo xaraamta ka ah qofka muxrimkaa isaalatu shay-in shay oo la zuuliyo weeyi shaygoo minashacari timihii ka mida ow amase min alaftaari cidiyihii kamida biayi dariiqin waddo kii kaa lagu zuuliyo waddadaasoo min duruqi lisaalati zuulinta waddooyinkeedii kamida inuu qofkani zuuliyo timihiisii wax kamida ama cidiyihiisii wax kamida jid kastabaa ku zuuliye waa jaray waa xiiray waa gooyey oo waa tifay ama waa gubay si kastaba uu ku zuuliye iyo jid kastaba u maraba inuu qofkani zuuliyo timihiisii wax ka mid a amase cidiyihiisii wax ka mid a ayaa xaraamka ah weeyaan qofka muxrimka ah isaalatu shayin shay in la zuuliyo weeyaan kan lixaadoo xaraamta ka ihi shaygoo min ashacari timihii ka mid ah aw min aladfaari amase ciddiyihii ka mid ah biayi dariiqin waddo kii kaana uu ku zuuliyo waddadaasoo min duruqilisaalati zuulinta waddooyinkeedii ka mid ah waa gaabiye maqas buu ku jaray waa xiiray waa gubay waa tifay si kastaba ha u zuuliye waddo kastoo uu ku zuuliyoba timihiisi iyo cidiyihiisi wax ka mid a ma zuulin karo qofku watajibu waxaana waajibaysa bikullin mid kasta oo minhumaa min ashacri waaladfaar cidiyaha iyo timaha ka mid a fidyatun fidye ayaa ka waajibaysa fidyadaasoo mustaqilatun mid gooniya ah walow macanisyaani halmaan kale jirkiisaba ha ku zuuliyee isagoo halmaansanba ha zuuliyee marba haddii uu cidiyihiisii iyo timihiisii wax ka mid a uu gooyo fidye ayaa ka waajibaysa watajibu waxaa waajibaysa bikullin mid kasta oo minhumaa min ashacri waadufri weeyaan ciddiyihii iyo timihii timihii iyo ciddidii mid kasta oo ka mid ah fidyatun fidye ayaa waajibaysa fidyadaasoo mustaqilatun mid gooniya ah fidye madax bannaan oo gooni ah ayaa mid walbaba ka waajibaysa hadduu ciddiyihii jaro ama timihii wax ka mida uu zuuliyo mid walba fidye gaara ayaa ka waajibaysa labadoodu isgelimayaan walow maca nisyaani halmaan micigiisaba ha zuuliye isagoo halmaansan buu iska jaray ciddiyihii iyo tintii iyo halmaanba ha ku zuuliye fidyadii ka dhici mayso way ku waajibaysaa dembigii unbaa ka dhacaya haddii uu halmaan ku sameeyo ma dembaabayo qofkaani shaygii laga xarimay ee mamnuuca ka ahaa haddii uu isagoo halmaansan uu sameeyo halmaankaas loo qaban mayo dembaabi mayo laakiin fidyadii mar walbaba waa lagu yeelanayaa walaa tajibu ma waajibayso alfidyatu fidyadii alkaamilatu ee dhammaystirnayd ilaa fii isaalati halaati shacaraatin tima saddexa la zuulintood maahana si kale ku waajibi mayso aw halaathati adfaarin ama cidiyo saddexa fii zamaanin wakti la zuuliyo zaman dhexdiis iyo wa makaanin meel zamankoo waaxidin keligii ah wa makaanin waaxidin iyo makaankoo keligiisa hal meela oo keliya ama hal wakti oo keliya inuu saddex zuuliyo isku mara ma ahane oo hal meela uu saddex ku zuuliyo cidiyood ama saddex tin ma ahane si kale fidyada kaamilada ahi ma waajibayso fidye dhammaystiran dhiig weeyaan qofkaan in dhiig lagu yeeshay inuu neef gowraco waxa un ay ku waajibi kartaa markii hal meela uu ku zuuliyo ama saddex tin ama saddex cidiyood wakti qura iyo makaan qura markuu isku mar ku zuuliyo weeyaan isku meel iyo isku wakti walaa tajibu ma waajibayso alfidyatu fidyadii alkaamilatu ee dhammaystirnayd ilaa fii isaalati halaati shacaraatin timayaal saddexa la zuulintood maahane si kale ku waajibi mayso aw halaathati adfaarin ama cidiyo saddexa la zuulintood fii zamaanin waaxidin zaman keligiya la zuuliyo hal wakti qura aw wa makaanin waaxidina lagu zuuliyo makaan keligii ah wakti keliya hal zaman oo keligii ah iyo hal meela ayuu ku zuuliyey markaasay waajibaysaa fidye dhammaystiran fidyadaa dhammaystiranna waxaa laga wadaa dhiig in lagu yeesho qofkaasoo neef uu gowraco haddii kale waatan fa in tacadada zamaanu waktigii haddii uu tiroobo awil makaano ama makaankiibaa tiroobay wajaba waxaa waajibaya fii kulli shacratin tin kasta dhammaanteed wa fii kulli dufrin ciddi kasta dhammaanteed muddu dacaamin raashin muda ayaa waajibaya walow kasurad haba badato ashucuuru timaha iyo waladaafiiru cidiyuhube hal meela iyo hal waktiya ha zuuliyaa la yidhiye haddii uu tacadudo zamanku uu bato oo waktigiibaa batay oo dhowr wakti oo kala duwan buu midba wax zuuliyey ama makaankiibaa batay oo halkaana tin buu ku zuuliyey xaggana mid kale ayuu ku zuuliyey haddiiba sidaas u yeelo waktigii uu bato ama meelihii uu wax ku jaray ay bataan halkii tina iyo halkii ciddiyaba waxaa ka waajibaysa markaas hal mudah oo raashina hal madaal oo raashina ayaa ka waajibaya ma ahane fidyadii kaamilada ahayd oo dhiiggii ahaa inuu neef gowraca ahaa ma lagu yeelanayo walow kasurati shucuur waladaafiir fa in tacadada haddii uu tacadudo haddii uu tirsamo azamaanu xilligii iyo walmakaanu makaankii oo dhowr wakti ama dhowr meelood oo kala duwan wajaba fii kulli shacratin shacratin tin kasta waxaa ka waajibaya wa fii kulli dufrin ciddi kasta waxaa ka waajibaya uu zuuliyey muddu dacaamin raashin mudkii ayaa waajibaya walow kasurad haba badato ashucuuru timihii iyo waladaafiiru cidiyihiiba hal meelo oo qura hal zaman waaxida iyo makaan waaxida markii uu ku zuuliyo saddex tin iyo ka badan ama saddex cidiyood iyo ka badan markaasaa fidyadii kaamilada ahayd lagu yeelanayaa baa layihi haddii aysan sidaas dhicinna raashinkaa ayaa lagu yeelanayaayo halkii midaba mudkaa raashinkaa unbaa lagu yeelan asaabicu midka toddobaad oo xaaraamta ka ah qofka muxrimka waa kii ugu dambeeyeye attacarudu u bambixid weeye lishay-in shay uu u bambaxo shaygaasoo min suyuudil bari biriga ugaartiisii ka mid a ugaartii alwaxshiyati ee cidla joogta loo nisbeeyey ugaartii alma'kuulati ee la cunayey walow khaarija ardil xarami xaramka dhulkiisa banaankiisaba ha ahaatee waxaa xaraam ka ah qofka muxrimkaa inuu u bambaxo wax ka mida ugaartii ugaartaasoo ah midii aan badda ku jirina ugaartii biriga joogtay weeyaa bari ayaa la yidhaahdaa af soomaali ahaan bad iyo biri bay laakiin la yidhahdaa ba'da waa iska loo waa la iska hoos dhigaa marka barigu waa wixii aan badda ahayn ugaartaas marka lama ogola qofku inuu u bambaxo weeyaan ugaartii la cunayey ee waxshiyada ahayd oo duurjoogta ahayd inuu u bambaxo lama ogolo qofka muxrimka ah ama xaramka ha joogta ama banaankiisaba ha joogtee laa taqtulu sayda wa antum xurum aayadda qur'aanka ilaah waa kan sidaa ku odhanaya subxaanahu wa tacaala haddii la dilana oo xaramka lagu dilana fidye ayaa ka waajibaysa iyo jaza oo waa arki doonaa waa mid aayadda qur'aanka lagu sheegay attacarudu u bambixid baa xaraam ah lishay-in shay loo bambaxo shaygoo min suyuudil bari beriga ugaartiisii ka mid a ugaartii alwaxshiyati ee cidla joogta ahayd alma'kuulati ee la cunayey walow khaarija ardil xarami xaramka dhulkiisa banaankiisaba ha mid ka baxsanba ha ahaatee ugaartaas xilli iyo xaram meesha ay joogtaba inuu ugaartaa beriga u bambaxo lama ogola inuu cayriyo iyo inuu qabto iyo midnaba lama ogolo weeyaan laakiin waxa un lagu yeelanayaa markii uu dilo un markaasaa jazihii ka waajibaya waa arki doonaa iyo damaantii walaa yajibu ma waajibayo aljazaa'u guditaankii ma waajibayo fiiha suyuudii ugaartii ilaa bilitlaafi talfin maahana si kale ku waajibi mayo walow maca nisyaani halmaan micigiisaba ha talfiyee marka uu ka waajibayo in la gudo neefkaasi oo jazo la sameeyo waa markii la talfiyo ugaarkaas inta uusan talfin haddii uu cayriyo iyo haddii uu qabto iyo si kale hadduu ugu bambaxo waa xaraam laakiin markii uun uu talfiyo markaas ayaa jazihii ka waajibayaa waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau mithli ma qatala min annacam aayadda qur'aanka ilah waa kii sidaasi yidhi walaa yajibu ljazaau guditaankii ma waajibayo fiiha fi suyuudi ugaartii ka waajibi mayo ilaa biltlaafi talfin maahane walow maca nisyaani halmaan maciisaba ha talfiye isagoo halmaansan buu dilay ugaartii dembigii unbaa ka dhacaya maahane jazihii waa lagu yeelanayaa iyo inuu gudo ugaarkaasuu dilay watajibu waxaa waajibaysa almumaathalatu isku dhigmid fii damaanihaa ugaartaa damaanteeda marka la gudayo la damaanayo isku dhigmid baa waajibaysa falaa tujzii ma gudayso albadanatu neefkii geel ahaa can iladii kii ka gudi mayso wajabat ay ka waajibtay fiihi dhexdiisa shaatun neefka ariga ah uu ka waajibay neef geelihii ma ka gudayo weeyaan jaza ayaa la rabaa in la gudo oo shaygaas shay lamida lagu gudo ayaa la doonayaa wuxuu dilay mathalan ba baashan deerada la yidhaahda iyo eelada ayuu dilay maxaa ka waajibaya neef ariya ariga ayay u eg tahay marka mid walba midda ay shabahdo ayaa lagu qiimaynayaa oo lala mid dhigayaa deeradaas ayuu dilay neef ariyaa lagu qiimaynayaa tii marka neefka arigaahi uu ka waajibay hadduu yidhaahda neef geelaan ku bixinayaa ma laga yeelaya mana gudayso ee jaza ayaa la rabaa fa jazaa'u mithli maa qatala min annacam mithli ayaa la rabaayo inay isku mid yihiinoo ayaa la rabaa sida aayadda qur'aankaaba ilaah uu ku caddeeyey wixii uu dilay oo kale oo nicmooley ah ayuu gudayaa qofkaasi oo korkiisa waajib ku ah maxaa lamid ahoo u eg middaan biciidkii buu dilay baalkii geesaha weynaaye biciidka ahaa neef loo ahaa lagu yeelanaya looda ayay shabahdaaye goroyo ayuu dilay neef geelaha lagu yeelanaya waa gaari doonnaa insha allah wa tajibu almumaathalatu isku dhigmiddii iyo isla mid noqoshadii ayaa waajibaysa fii damaanihaa ugaarta la damaanideeda oo falaa tujzi'u ma gudayso albadanatu neefkii geela ahaa can iladii kii ka gudi mayso wajabad ay ka waajibtay fiihi asaga dhexdiisa shaatun neef aryihii kii kii ay ka waajibtay dago neef geelihii ma gudayo eeladii buu dilay baashii dabyigii neef aryaha laga rabay neef geelaan ku bixinayaa buu yidhi ma gudayso maxaa yeelay isku mathal ma ahan oo iskuma dhigmaan wayaxrumu marka qofkii muxrimka ahaa waa ka xaraam asaga kii kale ee xalaasha ahaayo aan xajba xiran xataa inaan loo ogolayn ugaarta xaramka inuu dhibaateeyo ayaa halkaana lagu sheegayaa iyo geedaha xaramka iyo dhulka ilaah uu karaameeyey wayaxrumu waxaa ka xaraam ah cala alxalaali qofkii xalaasha ahaa ee aan waxba xarmanba ama inta xarmaday horay u xarmaday xalaasha ka noqday hadda waxaa ka xaraam ah kii xalaasha ahaa saydu xarami makata maka xaramkeeda ugaarkeedii baa ka xaraam ah iyo walmadiinati madiine ugaarkeedii iyo wawaji daa'ifi daa'if wabige tog waadigeedii waadigaas ugaarkiisii wakadaa shajaruhaa geedaheediina waa la mid mutlaqan xaal aan la kala qaadin geedahaas ama dad ha abuurto ama yuusan abuurane wa nabaatuhaa dooggeediina waa la mid alladii nabaatkaasoo min sha'nihi arrinkiisa uu ka mid yahay an yambuta inuu u dhasho binafsihi nafsadiisa waxaa xaraamka ah qofku xataa haddii uu xalaal yahay uusan xaj xarmanayn ugaarta xaramka ayaa xaraamka ah inuu ugaarsado amase uu u banbaxo ugaarkaas xaramka xaramka maka iyo xaramka madiina iyo weju daa'if meel daa'if la yidhaahdo waadi ku yaalla ayaa la yidhaahdaa wejiga marka wejun bidaa'if in la yidhahdo ba'daas lagu daro amase weju daa'if la yidhahdo laisku idaafeeyo labadaba way qoraan mutuunta mutuunta qaarkood iyo geedaha xaramka iyo geedaha ad adag ee waaweyn ee xaramka iyo waxyaabahan cagaarka ah ee nabaadka ah oo soo dhasho isagu iska soo baxa intaba lama ogolo qofku inuu ku xadgudbo weeyaan wayaxrumu waxaa ka xaraam ah cala alxalaali kii xalaasha ahaa ee aan xarmanayn saydu xarami makata maka xaramkeedii xaramka ugaarkiisii baa ka xaraam ah iyo walmadiinati xaramkii madiina ugaarkiisii iyo wawejin waadigii weji ahaa ugaarkiisii baa ka xaraam ah wejigaasoo bidaa'ifi meesha daa'if la yidhaahdo ku sugnaa waadigii weji la odhan jiray weju daa'if oo daa'if ku sugnaa ugaarkiisuna waa ka xaraam wejin bidaa'ifi amase waweji daa'ifi daa'if toggeedii weji ahaa wakadaa shajaruhaa maka iyo madiina iyo weju daa'if geedahood geedkoodiina waa la mid mutlaqan ayadoo aan la kala qaadin oo geedkaas ama bini aadam ha tallaalo ama isagoo iska tallaalmee mutlaqantu waa sidaa macnaheedu mutlaqan ayadoo aanba la kala qaadin wa nabaatuhaa maka iyo madiina iyo weju daa'if nabaadkeediina waa xaraam waa geedaha cagaarka ah iska soo baxayaa nabaadka la yidhaha cagaarka yidhaha cawska iyo waxyaabahaas alladii nabaadkaasoo min sha'nihi arrinkiisa uu ka mid yahay an yambuta inuu usoo dhasho binafsihi nafsadiisa geedaha iyagoo caadi isaga soo baxo ayagu iskaga soo dhasho ayagoo aan la beerin nabaadku geedaha yaryar weeyaan daaqaas daaqaa yaryar weeyaan intaba looma ogolo weeye walaa jazaa'a gudid iyo jaza lishayin shay uma sugnaanin shaygoo min daalika kaa la soo sheegay ka mid ah ilaa fii xarami makata maka xaramkeeda marka uu ku sugan yahay maana khaasatan gaar ahaan waxa uu jaza ka waajibayaa oo in la gudo oo la qaan gudaahi ay ka waajibaysaa waa kuwa un magaalada xaramka maka keliya kuwa ku yaala weeyaan ama kuwa xaramka ka baxsan xaramka madiine iyo geedihii ku yaalay xaraamba ha ahaadeena iyo weju daa'if haddii uu geedahaas iyo gooyo uu ku tacadiyo jaza ka waajibi maya laakiin xaraamtii wuu ku dhacay waa sidaas walaa jazaa'a guditaan lishay-in shay uma sugnaanin shaygoo min daalika kaa la soo sheegay ka mid ah geedihii iyo intii lasoo sheegay hadda wax gududihii uma sugnaanin ilaa fii xarami makata maka xaramkeeda marka uu ku sugan yahay maahane khaasatan gaar ahaan markaas unbaa lagu yeelanayaa inuu gudo markii uu talfiyo ama uu ku xadgudbo geedihii iyo maxaa la yidhahdaa ugaartii xaramka maka iyo markaas ayaa gududii ku waajibaysaa iyo nabaadkii iyo kulli intii lasoo sheegay walaa yadkhulu geli mayo jazaa'u shucuuri timihii jazahoodii fii jazaa'i labaafiiri cidiyaha jazahoodii ma gelayo walaa jazaa'u saydi ugaarkii guditaankiisii iyo jazihiisiina ma gelayo fii jazaa'i shajari geedaha gudidoodii iyo wa nabaati nabaadkii walaalcagsu cagsina ma gelayo shay walba ee qofka aan loo ogolayn oo uu sameeyo oo uu jaza ka waajiba iyo shaygaas inuu gudo oo uu qaan gudo midkii kalena ma soo hoos gelayo weeyaan ciddiyihii iyo mathalanba iyo timihii buu labadiiba jaray qofkaani muxrimka ah mid walbaba waxaa lagu lahaa inuu jazo ka bixiyo soo ma ahan isdhex geli mayaan oo hal jazaa kama wada bixin karo ma odhanayo waxaan ka gudayaa tintii aan jaray iyo ciddiyihii aan jaray mid walba goonideedaa looga rabaa ugaarkiibuu wax yeeleeye u talfiye ugaartii xaramka geedihiina waa jaray nabaadkii yaraayee doogii ahaana wuu jaray mid mid hoos gelaya lama arko mid walba jazihiisu waa gooni walaa yadkhulu dhex geli mayo jazaa'u shucuuri timaha jazahoodii iyo gudidoodii fii jazaa'i labaafiiri ciddiyaha jazahoodii dhex geli mayo walaa jazaa'u saydi ugaarka guditaankiisii iyo jazihiisiina ma dhex gelayo fii jazaa'i shajari geedaha jazahoodii iyo wa nabaati da doogii walalcagsu cagsina ma gelayo oo waxa weeye cagsigu geedihii iyo nabaadkii jazahoodii ma dhex gelayaan saydkii ugaarkii iyo ma dhex gelayaan mid walba goonidiisa ayaa looga rabaa goonidiisa ayaa mid walba jazihiisa looga bixinayaa iyo wixii ka waajibay wayaxrumu waxaa xaraam ah naqlu shayin shay la guuriyaa xaraam ah shaygaasoo min turaabil xarami xaramka ciiddiisii ka mid a wa axjaarihi xaramka dhagaxdiisii ka mid a walow litabaruki barakaysi baa loo guuriyee wa in naqalahu haba guuriyo lixaramin xaram ha u guuriyo xaramkoo aakhara kale wayajibu waxaana waajibaya radduhu shaygaa loo celintiisa limaxallihi booskiisii loo celiyo waxaa xaraam ah oo qofkii muxrimka ahaa iyo kii aan muxrimba ahaynba waxaa xaraam ka ah qof walbaba xaramka ciiddiisii iyo dhagaxdiisii iyo inuu soo qaado barakaysiba ha u qaatee inuu meeshaa ka qaado uu ka naqliyo looma ogola xaram kaleba ha u guuriyee xaramkii maka inta ka qaado buu wuxuu rabaa inuu xaramkii madiine u guuriyo dhagaxdii xaramkii makaad looma ogolo haddii uu sidaas sameeyana waxaa waajibaya inuu meeshiisii u celiyo ma la taaban kara xaramka ciiddiisa iyo dhagaxdiisa iyo midnaba ma la qaadi kara weeyaan wayaxrumu waxaa xaraam ah naqlu shayin shay in la rara ayaa xaraam ah shaygoo min turaabil xarami xaramka ciiddiisii ka mid a wa axjaarihi dhagaxdiisii ka mid a walow litabaruki barakaysiba ha usoo guuriyo ha u raree wa in naqalahu haba u raro shaygii lixaramin aakhara xaram kaleba ha u guuriyo ha u raree xaraam weeyaan wayajibu waxaana waajibaya radduhu shaygaa loo celintiisa limaxallihi meeshiisii loo celiyo shaygaa uu xaramka ka soo qaaday oo ama ciidda ah ama dhagaxda ah meeshiisii uu ka soo qaaday inuu u celiyo ayaana waajib ku noqonaysa wayukrahu waxaa la kahanayaa oo karaahiyaa naqlu daalika kaa la soo sheegay in lasoo guuriyo lasoo qaado min alxilli xilligii laga qaado ila alxarami xaramkiina loo qaado ciid kale iyo dhagax kale iyo inuu xaramka banaankiisa meeshii xilliga ahayd ee intii aan xaramka ahayn weeyaan oo banaanka ahayd inuu inta ka soo qaado uu xaramkii keenaana waa karaahiyo wayukrahu waxaa la kahanayaa naqlu daalika kaa lasoo sheegayo ciiddii iyo dhagaxdiiya lasoo guurintooda min alxilli xilligii laga soo guuriyo waa intii xaramka ka baxsanayde ila alxarami xaramkana loo soo guuriyo ciid iyo dhagax iyo banaanka xaramka ka baxsan inta xilligaa inta ka soo qaado inuu xaramka usoo qaadaa lama ogolo waa karaahiyo karaahiyo weeyaan walaa yaxilu xalaal uma ahan liaxadin qofna an yatamallaka inuu mulkiyo luqadata xarami makata magaalada maka xaramkeedii xaramkaa baadidiisii inuu mulkiyo qofna xaraam uma ahan abadan weligiis walow kaanat haba ahaato baadidaasi xaqiiratan mid la yeso see buu yeelayaa bal yaxfaduhaa wuu xifdinayaa baadidii ilaa wujuudi saaxibihaa saaxiibkeedii ilaa laga helo wa luqadatu carafata carafo baadideedii iyo wa xaramilmadiinati xaramka madiina baadidiisii ka luqadati hayrihimaa kayrkood baadidooda ayay lamid tahay oo min min baqiyati albiqaaci meelaha intoodii soo hartay ah qofka waxaan marnaba xalaal u noqonayn inuu hamto baadidii uu ka helay xaramka makaad weligiis xalaal u noqon mayso baadidaasi ha yaraato ha badnaato shay xaqiirahoo liitaba ha ahaatee marnaba xalaal u noqon mayso baadidaas inuu hanto qofku muxuu samaynayaa meel buu ku xifdinayaa ilaa laga helo qofkii iska lahaa qofkii iska lahaa ilaa la helo baadidaas meel ayuu dhigayaa qofku marnaba ma mulkin karo oo shardu damaan kuma mulkin karo mar walbaba waxyaabaha baadida kale ah ee aan xaramka maka laga helin qofkani haddii uu baadi helo baadidaas wuu naadinayaa horta markii uu naadiyo sidii baabkeedii lagu sheegi jiray oo xagga fuqahadu ay baxsin jireen wuu naadinayaa baadidan markii uu naadiyo oo muddo uu naadinayo baadidaas yaa iska leh oo meelaha loogu talagalay iyo marba uu qaab u naadinayo usbuuca hore iyo usbuuca dambe iyo bisha dambe iyo markii uu waayo ciddii lahayd shardu damaan ayuu ku mulkinayaa markaas baadidan wuu hananayaayo wuxuuna ku hananayaa bishardi haddii markii uu yimaado qofkii iska lahaa inuu gudayo baadidii buu mulkinayaa wuxuuna leeyahay qofkii iska lahaa markii uu yimaado baadidan ayaan siinayaayo aanu gudayaayo damaano qaadaya waa baadida meelaha kale laga helo haddii laakiin baadidan xaramkii laga helay marnaba ma mulkin karo qofkaasi oo isma mulkisiin karo weeyaan carafa iyo madiina baadida laga helay waxay lamid tahay baadida meelaha kale laga helo oo intuu naadiyo muddadii la naadinayay kabacdi wuu mulkin karaa shardu damaan intaas weeyaan midda uu sheegaya marka walaa yaxilu xalaal u noqon mayso liaxadin qofna an yatamallaka inuu mulkiyo oo u hanto luqadata xarami makata xaramkii makaad baadidiisii abadan weligiisba xalaal u noqon mayso walow kaanat haba ahaato luqadadaasi xaqiiratan mid la yasaba ha ahaatee marnaba xaraam marnaba xalaal u noqon mayso bal yaxfaduhaa wuu xifdinayaayo wuu dhowrayaa ilaa wujuudi saaxibihaa saaxiibkeedii ilaa laga helo qofkii iska lahaa baadidan ilaa laga helo ayuu meel ku xafidayaa wa luqadatu carafata carafa baadideedii baadidii carafa laga helay iyo wa xaramilmadiinati xaramka madiina baadidiisii ka luqadati hayrihimaa kayrkood baadidood ayay la mid yihiin oo min baqiyati albiqaaci buqcooyinka iyo goobaha intoodii soo haray ah baadida meelaha kale laga helay ayay la mid yihiin ayaga oo wuu mulkin karaa shardu damaan markii uu naadiyo oo shuruudii maro wa in kaana haddii uu u sugnaaday lisaydi ugaarkii mithlun shay lamidii haddii uu usugnaaday min al ancaami nicmooleyda xaggeeda haddii uga sugnaaday wadalika ka nacaami waaba gorayadii wa baqarilwaxshi waa biciidkii baqarilwaxshigii waalxamaami waa qoolaydii falwaajibu kan ka waajibay fiihi fi saydi ugaarkaas kan ka waajibay imaa dabxu mithlihi asaga oo kale in la gowraco inay tahay oo shay kaleoo nicmeelayaho lamida lamida wa tafriqatuhu in la kala geeyo markaasoo la qaybiyo iyo wa imaa ikhraaju dacaamin raashin la bixiyo inay tahay dacaamka biqadri qiimatihi mathalkaas qiimihiisa qadarkiisii la dacaamkaasi wa imaa ikhraaju dacaamin raashin in la bixiyo inay tahay dacaamkaasoo biqadri qiimatihi masalkaa qiimihiisii qiimaha qadarkiisii oo kale leh iyo wa imaa siyaamu yawmin maalin la soomo inay tahay can kulli muddin mud kastaba laga soomo ugaar buu dilay qofkii muxrimka ahaa ee xarmanaa ayaa ugaar dilay waxaa waajib ku ah baa la yidhi inuu gudo muxuuna ku gudayaa mathal waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau mithli ma qatala min annacam shaygaa uu dilay mid lamida oo xoolaha nicmooleyda ah ayuu ku gudayaa baa la yidhi waa mid u eg oo maxay tahay goroyo ayuu dilay neef geelaha lagu gudayaa baqarulwaxshigii ayuu dilay biciidkii geedkii la odhanaya geesaha weynaa oo duurka joogay waxshiga ahaa ximaarul waxshigii buu dilay dameer farowgii neefkaa lo-da ayaa lagu damaanaya qoolleydii buu dilay neef aryaha lagu damaanayaa si kastoo uu sameeyo marka ugaarkaa uu dilay haddii uu yahay mid mathal leh oo wax lamiduhu leeyahay saddex mid saddex baa u bannaan inuu gowraco ugaarkaas kii lamidka ahaayo lagu damaanayay oo xoolaha nicmooleeda ah oo caadiga ahaa ahaa geedkaa biciidkaa u dilay neefkii lo-da ahaa inuu inta gowraco oo hilibkiisi qaybiyo masaakiinta xaram ka siiyo inuu bixiyo raashin raashinkaasoo uu ku qiimeeyey shaygaa masalka ah neef loohi intuu joogu qiimeynayaa qiimihii buu raashin ka bixinayaa raashinkiibuu qaybinayaa marka oo masaakiintii siinaya waa dariiqa labaad dariiqa saddexaad oo uu samayn karaa waxa weeye markii uu qiimeeyo masalkan oo ugaarkan uu dilay shayga lamidka ah oo neefkan looda markii uu qiimeeyo qiimahaasna uu raashin ku qiimeeyo raashinkaas intii kooba uu noqdo intii mud uu noqdo ayuu maalin walbaba halkii mud ahba hal maalina uu ka soomaya saddexdaasun baa mid loo ogol yahay waa haddii ugaarkani uu leeyahay wax lamida wa idaa kaana haddii uu ahaaday lisaydi ugaarkii mithlun mid lamida min al ancaami xagga nicmooleyda uu uga sugnaaday ka nacaami waa goroyadii wa baqaril waxshi biciidkii weey baqarilwaxshigii waalxamaami waa qoolaydii falwaajibu kan ka waajibay fiihi fii daalika asaydi ugaarkaas kan ka waajibay imaa dabxu mithlihi mid asaga lamid ah oo nicmooleydii ah in la gowraco iyo watafriqatuhu oo la qaybiyo inay tahay iyo wa imaa ikhraaju dacaamin raashin in la bixiyo inay tahay dacaamkaasoo biqadri qiimatihi masalkaas qiimihiisa qiimaha qadarkiisa leh iyo wa imaa siyaamu yawmin maalin in laga soomo can kulli muddin mud kastaba in maalin laga soomo saddexdaas un buu door u leeyahay wa in lam yakun haddii uusan u sugnaanin lahu lisaydi ugaarkii mithlun wax lamid ah wax lagu qiimeeyo ma lahan oo mathalan ba oo xoolihii nicmooleyda ahaa ah xoolihii nicmooleyda ahaa wax uu la mid yahay ma lahanba oo lagu qiimeeyo tusaale ahaan maxay tahay kal casaafiiri raan yartii oo kale wey waaba shimbirihii yaryaraa jamcu cusfuurin wey falwaajibu kan ka waajibay fiihi fii daalika sayd ugaarkaas kan ka waajibay imaa ikhraaju qiim imaa ikhraaju dacaamin raashin in la bixiyo inay tahay raashinkaasoo bi qiimatihi ugaarkaa qiimihiisa leh aw siyaamu yawmin maalin in laga soomo inay tahay can kulli muddin mud kastaba in maalin laga soomo labadaas mid unbu khiyaar u yeelanayaa ugaarkii uu dilay amase baalkii uu dilay wax lagu damaano ma leh oo xoolihii nicmooleyda ah wax ah oo lagu qiimeeyo male maanta waa shimbirihii yaryaraaye raan yarta la odhanayoo kale raashin inuu inta bixiyo uu ku qiimeeyo oo raashin qiimihiisale uu bixiyo iyo inuu raashinkaas halkii mudaba uu maalin ka soomo labadaasunbuu khiyaar u yeelanaya tii hore maxay uga duwan tahay mahalkii buu gowracayay tii hore oo ilaa ugaarkan wax lamida ayuu lahaaye kaas lamidahu ama gowracayay oo hilibkiisii qaybinayay ama intuu kaas qiimeeyo lamidka ah buu qiimihiisii wuxuu kusoo iibinayay raashin markaasuu raashinkaa bixinayay amase maahane raashinkii maalin walbaba halkii mid buu ka soomayay tani waa labadaas kale unbaa mid mar loo ogol yahay wain lam yakun haddii uusan usugnaanin lahu lisaydi ugaarkii mithlun wax lamid a haddii aysan usugnaanin kaal casaafiiri waaba raan yartiiye bal waajibu kan ka waajibay fiihi fii dalika sayd ugaarkaas kan ka waajibay imaa ikhraaju dacaamin dacaam la bixintii raashin la bixiya inay tahay raashinkaasoo biqiimatihi ugaarkaa qiimihiisii ah iyo wa imaa siyaamu yawmin maalin in laga sooma can kulli muddin mud kastaba in maalin laga sooma inay tahay labadaas mid un weeyaan wa haadihi midatan almuxaramaatu ee la xarimay kulluhaa dhammaantood taxillu waxay xalaal u noqonaysaa lilmuxrimi qofkii xajka xarmaday bay xalaal u noqonaysaa bacda taxalluli xalaal noqodkii kadib al awali ee horreeyey ila aljamaaca jamaaci maahane iyo wa muqadamaatihi jamaaca waxyaabihii laga hormariyey iyo wa caqda nikaaxi nikaaxi oo la gunto maahane oo falaa taxillu xalaal noqon mayso labadaa lasoo sheegay ilaa bacda taxalluli xalaal noqodkii kadib maahane athaani ee labaad waxyaabahan muxaramaadda ah ee lasoo sheegay oo in dharkii la qaato maradii godnayd oo tolnayd in la qaato iyo in la saliidaysto iyo in qofkii uu is-udgiyo iyo waxyaabihii la soo sheegay ee muxaramaadda ahaa oo qofka xajka xarmaday haa haa waxay xalaal u noqonaysaa oo qofkaasay u bannaanaanaysaa taxallulul awal markii qofku uu la yimaado taxallulul awal xalaal noqodka hore markii uu la yimaado qofkii muxrimka ahaa waxaa u bannaan wixii aan ka ahayn jamaaca iyo waxyaabihii la xidhiiray iyo nikaax inuu sameeyo labadaas maahane intii kalea xalaal u noqonaysa taxallulul awal waa tii aynu soo marnay casharkeennii hore oo wuxuu ku soo xasili karaa saddex laba ka mida in lala yimaado maalinka tobnaad jamratulcaqaba tuurashadii la tuuranayey xalqigii ama taqsiirkii inuu timihii gaabsado ama u xiirto iyo dawaafkii la odhanayay dawaaful ifaadaha saddexdaas laba ka mida markii uu la yimaado qofkani wuxuu helay ataxallul alawal xalaal noqodkii hore ayuu qof ayuu qofkaasi helayaa saddexdaa laba ka mida hadduu la yimaado saddexdaba haddii uu la wada yimaadona had wuuba xalaal noqonayaa markaas marka xalaal noqodka hore markii uu la yimaado kadib waxaa u bannaan waxyaabihii xaraamta ahaa markii laga reebo jimaaca iyo muqadamaadkiisa iyo nikaaxii intaas weeyaan macnuhu labadaasna waxay xalaal u noqonayaan markii uu qofku taxallulka labaad la yimaado guud ahaan uu wada xalaal noqdaba wa haadihi middatan almuxaramaatu ee la xarimay oo qofka xaraamta ka ah kulluhaa dhammaanteed taxillu waxay xalaal u noqonaysaa lilmuxrimi kii xarmaday waxay xalaal u noqonaysaa bacda taxalluli xalaalowgii kadib alawali ee hore ila aljamaaca jimaacii mooyaane iyo wa muqadamaatihi jimaaca waxyaabihii laga hormariyey wa caqda nikaaxi nikaaxi oo la gunto maahane falaa taxillu midda aan lasoo sheegay talaatadan saddexdaan lasoo sheegay xalaal u noqon mayso muxrimkii ilaa bacda taxalluli xalaalowgii kadib maahane athaani ee labaad wallahu subxaanahu wa tacala aclam